فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo axad ahna waxaad ku dhegaysan doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo sheegay in dil loogu hanjabay qaar ka mid ah soomaalida ku nool dalka maraykanka oo carruurtooda la soo cararaya kadib dhaqan xumo baahsan oo lagu faafinayo iskuullada waddankaasi sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo ka badbaaday iskuday dil kadib markii qarax lagula beegsaday muqdisho xildhibaan soo jeediya in uu iscasilo xasan sheekh sababtu maxay tahay isaga ayaa ka hadli doona dadka ku dhaqan caabud waaq oo ka hadlay dhibaatooyin dhowaan ay kala kulmeen ciidamada dowladda federaalka oo dad ku laayay gudaha degmadaasi xubinta caafimaadka wararkii ugu dambeeya caalamka iyo dhigano muhiim ah ayaan kusoo gudbin doonaa barnaamijkeena waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa shan iyo tobanka bisha koowaad sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga waafaqsana labaatanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka qarax ayaa maanta ka dhacay degmada daynila ee magaalada muqdisho kaas oo lala beegsaday gaadhi uu la socday jenaraal cabdulaahi xasan bariise oo ah taliyaha hoggaanka canshuuraha ee dowladda federaalka jenaraalka ayaa si dirqi ah kaga badbaaday qaraxa waxaana qaraxaasi ku dhintay darawalkiisa gaarka ah kaas oo kaxaynayay gaadhiga uu la socday sarkaalkan waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo ilaalo u ahayd jenaraal cabdulaahi xasan bariise mas-uuliyadda weerarka waxaa sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام markaana ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamka waxaa noo soo jeedinaya oo isku soo duway waryaheena cabdiraxmaan beder maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay ciidamada shisheeye ee atmis ee dullaanka ku jooga soomaaliya ayaa si jeesjeesa uga hadlay dhacdadii buulamareer ay ku laayeen dadka shacabka ah atmis ayaa tilmaamtay inay baaritaano ku sameyni doonto dhacdada la xidhiirta dilka dadka shacabka ah marka uu soo dhammaadanayo natiijada la wadaagi doonto warbaahinta dhowaana ayay ahayd markii ciidamada uganda ee qeybta ka ah dullaanka soomaaliya ay buulamareer ku gowraceen laba ruux oo dhallinyaro ah halka mid ahaan ay uga tageen oday waayeel ah in ka badan toban sana ay ciidamada shisheeye ee dullaanka ku jooga soomaaliya ay gumaad ku hayeen dadka shacabka ah mar walibana waxay sheegayeen inay baritaano ku sameyni doonaan xasuuqyo ka dhacay marinka khaza iyo shuhado tiro badan oo ka dhashay duqeymo mar kale ka dhacay marinka khaza wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida khaza war ay soo saartay saacadihii lasoo dhaafay waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan afar dhacdo xasuuq wuxuushlimo ah afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dad gaaraya soddon iyo toddoba ruux halka ay ku dhaawacmeen konton iyo afar ruux oo kale xasuuqyadan ayaana waxaa si isku midda u martigeliyey deegaanada iyo magaalooyinka ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo sideed kun sagaal boqol toban iyo sagaal ruux halka ay dhaawacuduna marayaan siddeetan iyo sagaal kun lix boqol labiyo labaatan ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadii a dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yahuuddana ee si indhala-aana u beegsanayso dadka barakacayaasha ah dowladda ruushka ayaa wariye maraykan ah lix iyo labaatan sano xiliga ku xukuntay maxkamad ku taala dalka ruushka ayaa lix iyo toban sano ciqaab xabsi adaga ku xukuntay wariye u dhashay dalka mareykanka kadib markii maxkamadu sheegtay in laga helay dembi basaasnimo wargeyska uu wariyahani u shaqeynaya ee wall street journal ayaa xukunka maxkamadda ku sheegay ceeb iyo xukun been abuur ah wariyahan oo ah soddon iyo laba sano jir ayaana sheegay inuusan dembi gelin wuxuu noqonayaa wariyihii ugu horeeyey ee maraykanna oo lagu eedeeyey inuu falal jaasuusliimaha ka waday ruushka tan iyo dagaalkii qabooba bishii maaji ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ayaana lagu xidhay magaalada moscow dowladda maraykanka oo soo saartay degniin ku wajahan ciidamada dullaanka ku jooga soomaaliya iyo jabuuti war rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga dowladda maraykanka ayaa looga digay in cudurro layaan ay haleeli karaan ciidamada maraykanka ee dullaanka ku jooga qaar ka mid ah dalalka dhacagiiska qaaradda afrika hay-adda kormeerka ee taabacsan wasaaradda gaashaandhigga ayaa warbixinay soo saartay ku sheegtay in ciidamada ameerikaanka ee ku sugan dalalka jabuuti iyo soomaaliya ay halis ugu jiraan inuu asiibo cudurka dilaaga ee kansarka halista caafimaad ee soo wajahaday askarta maraykanka ee geeska afrika waxa u sababah qashinka dhex yaala saldhigyada ay difaaca ka samaysteen bentigonka maraykanka wuxuu warbixintiisa ku sheegay in kumanaan askari ay halis ugu jiraan inuu haleelo cudurka kansarka kadib markii ay askartu jiidaan qiica kasoo baxaya goobaha lagu gubo qashinka warbixinta ayaa lagu sheegay in meelaha khataraha ugu daran ay ka jiraan ay yihiin geeska afrika gaar ahaan jabuuti iyo soomaaliya oo ciidamada ameerikaanka ay ku dheefqabtoomeen qaaca kasoo baxaya qarmuunka qashinka ay gubaan warbixinta waxaa sidoo kale lagu xusay in wiil uu dhalay joe bayden uu u dhintay cudurka kansarka oo uu kasoo qaaday qashin ay ciidamada maraykanka ku gubeen dalka ciraaq ugu dambeyn warbixinta ayaa walwal looga muujiyey xaaladda caafimaad ee ciidamada maraykanka ee geeska afrika waxaan xusid mudan inta badan ciidamadan oo isku soo ooday saldhigyada shubka ay ka samaysteen aysanna dhaqdhaqaaq sameyni karin sababo la xidhiidha baqdin ay ka qabaan weeraro uga imaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar diyaarad doron loo adeegsaday oo ka dhacay talaabiib wararka ka imaanaya magaalada talaabiib ee gumeysiga yahuudda ku hoos jirta ayaa sheegaya in weerar culus oo loo adeegsaday diyaarad doron ah lagu beegsaday meel u dhow safaaradda maraykanka ee magaaladaasi ciidamada yuhuudda waxay sheegeen in diyaaradda nooca aan duuliyaha lahayn ay ku qaraxday magaalada talaabiib subaxnimadii hore ee maalintii jimcaha uuna ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac warbaahinta maamulka yuhuudda waxay dhankeeda sheegtay in qarax weyn laga maqlay wadada bin yahuud ee ku taala magaalada talaabiib oo ka mid ah magaalooyinka falastiin ee ay xooga ku haysato sahaynada ciidamada booliiska gumeystaha waxay dhankoodu sheegeen in mid qof sahayuuniya ay kasoo saareen meel u dhow safaaradda maraykanka ee uu qaraxa diyaaradda loo adeegsaday ka dhacay kooxda gurmadka deg deg ahn ay gacanta kusoo dhigeen sideed kale oo dhaawacyo kala duwan qaba maleeshiyaadka xuutiyiinta ee fadhigoodu yahay yemen ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan yaxya sariic oo ah hafayeenka kooxda ayaa waruu soo saaray ku sheegay in ciidamadii sicirka ay weerar culus ku qaadeen bartamaha magaalada talaabiib
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanayna ah iminkana waa xubinta caafimaadka oo aalaaba aad ku dhegaysataan barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan xalqada caawa idinku soo maqan waa xalqada sagaashan iyo shanaad waxaana noo soo jeedinaya doctor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا digtore caawa waxaad nooga warantaa cudurka loo yaqaano stroog ama faalig bismi illaahi araxmaan araxiim soomaali ahaan cudurka faalig waa cudur si guud soomaalida fara ba-an ku hayo waana cudur dadka aysan aada iyo aada ugu baraarugsanayn daaweynna wuu leeyahay haddii la fahmo ee cudurka asaga ah strog ama faalig waa is a medical condition in which poor blood flow to the brain results in cell death macnada waxaa maskaxda aan leenahay dhiigga soo gaaro oo ayada quudiyo oksijiinka iyo glukooska u wada iyo canaasirta kale oo nolosha u ah maskaxda yaa maskaxda ka go-ayo marka stroga laba loo qaybsa waxaa loo yaqaanaa mid waa iskemic iskemic macnada waxaa waaye dhiig fiican maskaxda ma soo gaarayo qaybta ayada ah qaybta kale waxaa loo yaqaana hemorrhagic oo macnaheedu waxay tahay dhiig bax baa maskaxda ku dhacay kadibna maskaxda dhiig dhiiggaasaaba dhib ku hayo ku daatay labada qayb markaa ma wada sheegi karno waqtiga cariiriga awgeys haddaan qaadano nooca ugu badan oo boqolkiiba toddobaatan iyo sagaal lagu arko waa nooca loo yaqaana ischemic stroke ischemic stroke waxaa loo loo yaqaanaa waa blood supply to the part of the brain is decrease yacni qayb ka mid a maskaxda inuu dhiigga ka yaraado waxyaalaha sababa marka maxaa ka mid a inuu maskaxda dhiigga uu gaari waayo waxaa ka mid a waxyaalaha keenaya thrombosis oo ah xinjir inay xirto xididadii dhiigga u waday maskaxda waa mid waxaa kaloo keeno embolism oo ah xinjir ka soo tagtay meel kale inay ku go'do xididka afkiisa maskaxda gala qaybtaas ayada ah waxaa kaloo keeno hypoperfusion oo ah inuu si guudba qofka shoog ugu jiro dhiiggiisoo dhanba uu wareegiisa uu yaryahay kadibna maskaxdu qayb jirka ka mida waaye ayadana ay dhibkaas u soo gaaro qaybta ugu dambaysa waxaa waaye cerebral venous sinus thrombosis godad ay leedahay jirta maskaxda dhexdooda ah inuuba xinjirtu ay gasho maskaxda dhexdeeda oo xidiidada kale aysan ahayn afartaas way keentaa haddii marka qofkan intaan sheegana ku dhacdo maxaa dhici doona qofka waxaa dhacaysa inuu ka dhaqaaqi waayo hal dhinac uu ka damo laga soo bilaabo madaxa ilaa yacni jeex qofka hemi waxaa loo yaqaana hemibaresis ama hemibiligia dhinac dhin inuu ka damo inuu fahmi waayo qofka ku adkaato inuu hadlo inuu wax fahmo hal il inay shaqayn weyso afka inuu u qalocdo dhinaca ayada ah yacni waa waxa loo yaqaano qofka qofka hebel ahaa qayb baa dhacday baad maqlaysaa waa un cudur noocaasa dadka musharaxiinta u ah marka oo badanaa oo ku dhaca maxay tihiin dadka ayaga ah ilaa waxaan sheegaya xididada inay qaar xinjir galayso qaar inay dilaacayaan sababtu maxay tahay dadka ugu jira musharaxiinta waxaa waaye dadka cadaadiska dhiigooda uu sarreeyo dhiigkarka qabo dadka tubaakada isticmaalo sigaar ha noqoto xashiish ha noqoto iyo noocyada kaleba dadka burbuuran oo xididdada baruurta ay dhexgeli karto dadka dhiigooda uu ku badan yahay kolesteroolka dadka sokorta qabo intaba waxay ugu jiraan khatar cudurkan cudurkan marka la baarayo waxaa lagu baaraa laba mashiinoo casri oo loo yaqaano c t scan iyo m r i waxaa kaloo la raacsaa c t e c g-na waa la raacsaa iyo mashiimo noocaasa cudurkan markii qofku dhakhtarka uu imaado kolleyto pharmacotherapy waxa la dhahaa jirto qayb daaweynna way leedahay qaybna waa surgical oo ah qaritaanka oo in xididdadii la furo maskaxdii la furo xididkii xirnaa laga soo bixiyo xinjirta saasay noqotaa labadaas u kala baxdaa daaweyn iyo cudurka marka wuxuu ku leeyahay ka hortag buu leeyahay ka hortag maxaa weeye ka hortag waxaa weeye qodobka u horreeya haddaad isku ogtahay sokor haddaad isku ogtahay kolesterool haddaad isku ogtahay dhiigkar lix bilood kasto jirkaaga check up ku samee yacni jirkaaga fiiri xaalkuu ku sugan yahay iska fiiri cuntada dufanka ku badan yahay iska ilaali almiita samayso maalinkii hal saac hadday ugu yaraato socod ah haddaad xinjirta kugu badan tahay daawada loo yaqaan asbiriinka toddobaatan iyo shan miligaraam maalin walba qaado iyadoo dhakhtar uu kuu qorayo intaas qofka hadduu sameeyo ilaahay idankiisa wuu fiicnaanayaa marka cudurkan waxaa loogu tala aan ugu talagalna waxay tahay inay ummadda ay fahanto stroke stroke waa laba cudur oo waaweyn mid loo yaqaano dhiig maskaxda ku furmay iyo mid maskaxda dhiigga ka xirmay waa mahadsantiin assalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa waraysyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo galayso qodobo kale oo horudhaca barnaamijka aad ku dhegaysateen ayaa nagu soo maqan balse markan caabudwaaq dadka ku nool magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa ka hor yimid in ay dhiibaan oo ay wareejiyaan hub aad u badan oo dhowaan gacantooda galay kuwaas oo laga keenay gudaha dalka etoobiya wasiiro xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk oo ka ambabaxay muqdisho ayaa aaday caabudwaaq si ay dadka kala hadlaan in hubka ay soo ururiyaan kulamo isdaba joog ahaa ayaa ku soo idlaaday fashil waxaana dadku ay diideen in hubkaas ay wareejiyaan iyagoo sheegay in uu la mid yahay kuwii dowladda federaalka ay ku hubaysay qaar ka mid a qabqablayaasha dagaal oogayaasha ah niman wafdi ah oo ka socda dowladda federaalka oo siyaasiyiin oo wasiirre iyo isugu jira xildhibaanno nimankaas anugu waxaan leeyahay marka ugu horraysa magacaas xildhibaannimada waa maqan la'aa laakiin nimanaan naqaan iyo niman matala horta sidooda marka hore maba ahayn niman hadde ninkii soo dirsaday iyo ciddii matashaa soo dirsatay markii horena ayagaa keensaday haatan ayagaa soo dirsaday dadkaana kama turjumaan xoogna wax ugama qaadi karaan xirfad kale iyo- iyo wa- iyo wax kaloo dadka ku dhex lahaayeen oo xushmad oo hadda wax lagu siin hayaana ma jidho dowladdu horta dadka ayadaa laysay ama sidii dowladaha lagu arki jireen waxa weye wax qaladaad oo gasho dowladdu waxaa la rabaa inay saxdo inay magdhow ka bixiso inay bolojees ka bixiso inay mataqaanaa qoomamayso arrintaasaa lagu arki jiray laakiin meeshaas haddee nidaam dowladeedba kama muuqdo waa nidaam jamhadeed waxaa weeye dadkii baa la laayey een, magdhowna looma wado een, tacsiil looma wado wax kale oo loo wadaa ma jidho hub baan doonayna baa lagu bedelay haddee hubka ma- waxaa la rabaa inta- inta soo hadhay oo kale miyaa la rabaa marka in lagu laayo aad iyo aad si khalada baan u arkaa si khalada oo oo qaab danfool xun baan u arkaa way soo ambadeen dad soo ambaday wey qardajeexii awalba ay ku socotay waddanka ay ku joogtay wey arrintaas waa qardajeex markii horeba qardajeex bay ku joogeen waddanka waxay qabteen iyo waxay soomaali ku hagaajiyeen lama arag dadka eh, hadda gobolladaas eh, dambe oo haddii annaga naga shisheeya oo hirshabeelle la yidhaahdo hubka isku dhammaynayaan dowladdaa bixisay shaati bay ku bixisay Een, qolo gaar hayna siisay dadkii ayagiibaa isku dilay hubkii oo isku dhammeeyey hadday wax ka qabanayso hub ama ay qabanayso kuwaasay qaban lahayn iyadaan- iyagaana u dhow waxa weeye nimankan dowladda lagu sheegayaa waa niman qardajeexa waa niman iyagu dantooda u socda qorya- qorya no- dadkanagii magdhowgiisii baana ka rabnaa ma ay soo qaadin ciidanka ay ku sheegaysa sunnaa la yidhaahdaa waa dad gaarhay u shaqaynayeen dadkaan hubka eh, qa- sharci darradaa keenay bay u shaqaynayeen iyaduna waa ku kaalmaysa dowladda federaalka ah inay macnaha soo dirto wafdi eh, ay ku sheegayso eh, xildhibaaniin iyo siyaasiyiin iyo wax noocaas ay ku sheegayso wasiirro ay ku sheegayso iyadu macnaha ay magacaabatay oo degmadan aan waxba uga oolin ayagoon weliba markaas islamar ahaantaas ka hadlinin dhiiggii iyo dadkii ku dhintay halkaas oo ku baaba'ay oo dowladda federaalka iyo oo, een, hay-addaniza ay baabi'isay ayagoon ka hadlinin magtoodii iyo dhiiggoodii midna inay dhahaan hubkii baan doonaynaa meeshaas la- ma- laga keenay horta su-aasha ismaydiinta mudan baa waxay tahaa in macnaha horta dadkii magtoodii meeshaas l- ku baaba'ay oo dhiiggooda ku dhammaaday lagu- laga bixiyo marka labaad hubkan yaa iskale weeye oo dowladda federaalka ayna weydiinayso yaa iskale yaa lahaaba hubkan horta se yaa iskale cidda leh baa la iska rabaa marka hore ma dowladda iskale ma dad kaleto siyaasiyiina iskale oo dan kaleta ka lahaa dowladda hana weydiiso hama- ha noo soo dirto qofkii rabtee yaa iska lahaa hubkan waftigaasu aad iyo aad maganaysaa u dhalinaynaa wafti anaga hadda maganaysaa noo fiican ma ahan waa wafti maganaysaa ee, la soo abaabuli la jiri degmada cabwaaq taga dadkii ee, ay la laayay maganaysaa oo la dhibaateeyey oo xilligaas maganaysaa dhibkii weli taagan yahay inay yimaadaan ay dhahaan hubkii keena waa qaldan yihiin mana soo dhoweynno mana rabno haddaanahay dadka ku nool degmada cabwaaq mana doonayno anaga laabtaan baa leenahay wax kasta oo laga weydiinaya waqooyiga gobolka galguduudeed looga baahan yahay annaga waxaan ku dubafeelaynaa ka warsugaynaa wuxuuna dhaho ugaaska ugaaska baa annagana xukumo wax maanta aan hoos imaanayno oo aan ugaaska ahayn wasiir baan wax ka sugayn xildhibaan baana ka sugayn guddoomiye degmaana ka sugayn sideedoo bataatanba wuxuu wasiir maxamed noo go'aamiye baa go'aamay alxamdulilah horta idinku hal bedela bililaqa waxa la yidhahdo meesha ka saara xarafka bililaqada la yidhaahdo waxan waaye xarafkaas xaraf jira maahan xoolahan xoola ay lahaayeen reer cabudwaaq buu ahaa bililaqana maahan bililaqada waxa la yidhaahdaa waa wax boole ah boole maahan hubkaanu xaqi reer cabudwaaq oo ilaahay u keenay buu ahaa waxa weeye nin walbana ilaahay baa ogsu wixiisa u siinayo taas waa midda midda een, baarlamaanka iyo xildhibaanada inoo yimid tan waa dad soomaaliyeed waa soo dhowaynaynaa waa sahanasteen waxay ku caddaynaysaa ereygaas oo ah een, hu- inay wixii meeshaas xaq ahaa oo ilaahay keena ay ka hadasho dowladdu waxay ku caddaynaysaa inaysan dad halkan jooga oo dowladda soomaaliya ka tirsan uusan jirin ee dad xuduudo kala jooga oo dowladdu aad wax u sheeganayso dad shacaba oo ilaahay wax u keenay dahaba ayaa dowladdu laysay waxaa la rabay inay tacsi iyo magdhow ka bixiso loogana fadhiyey inay marka hub iyo waxyaalahaas ka hadasha waa qadaf waxaana caddaynaysa meesha inaan dowladu ka jirin ee ay koox qowlaysataa oo ku mabtay hantida dhiigga soomaaliyeed in ay meesha ka taliso waftigaas waxaan leeyahay waa wafti ani ahaantayda waa wafti soo khaldamay oo waddo khaldan ku socday oo qaldajeexa hub ciddii lahayd ba aan la sheegin oo la leeyahay waa sharcidarru waddan ku soo galay bay raadinayaan dowladda waxaa muuqata in een, dadka meesha uu ku dhintay hubka uu kala muhiimsanaa hubkaasna iyadu ay wax ka ogeyd ay wadatay baa muuqata oo cad marka dee shacabka dhiiggiisu waxba lama aha meesha shacab baa ku dhintay een, shacabkiina kamay hadlin laakiin hub bay raadinaysaa qardajeexa shifo sharciga ku- sharci darraaba kusoo galay bay tiri wadanka sharci darradii uu kusoo galay baa lagu qabsado dad baa qabsaday dadkii qabsadayna dee waxaan dhihi karnaa annagu waddo saxaaman ku helnayba waddo khaldan kumaan helin kolley ismaanan arag aniga wafdigu ismaanan arag laakiin waxa weeye dhegta iyo afka dhegta facdheer waxaan anigu marka hore aaminsanaa dowladda federaalka inay muxaa aheeto dadkeeda inay dadkeeda in loo doortay laakiin da- wafdigaas waxaan ka aaminsanaa iyo waxa hadda aan ka aaminsanahay hadda farqi baa u dhexeeya marka waxaan ka aaminsanahay dowlad qaldantay oo shacabkii ay madaxda u ahayd baabi'isay dishay ku tumatay dhaawacday xabaashay ku soo duushay baan ka aaminsanaa hadda فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waayahay qaar ka mid a soomaalida ku nool dalka maraykanka ayaa caruurtooda kala soo cararaya dalkaasi kadib dhaqan xumo baahsan oo lagu faafinayo iskuullada waddankaasi oo ay caruurtu dhigtaan caruurta ay la soo cararayaan waxa ay keenayaan qaar ka mid a waddamada afrika sida kenya iyo uganda iyadoo taa ay jirta ayaa haddana qaar ka mid a waalidiinta soomaaliyeed waxa ay ilmahooda ula cararayaan qurbaha halkaas oo ay ka jiraan caqiido xumo waxyaaba halis ku ah caruurtooda doctor qaasim cabdi oo ka mid ah soomaalida ku nool maraykanka ayaa ka hadlaya sida ay wax kaga jiraan halka uu joogo iyo waalidiinta la cararaya ubadkooda isagoo intaa raacinaya qiso muujinaysa waxyaabaha caruurta lagu baro maraykanka iyo waddamada reer galbeedka ee la midka ah waxaan arkay waalidiin badan oo soomaali ah oo ilmihii marna lasii qaxaayo oo nairobi la aad soomaali la aad nairobi markay tagan war nairobiyaaba ka daran ayagaaba hadda ogolaaday ilmihii mar uganda geey halkan geey marka waalidiintii soomaaliga ah- een, soomaalida ahaay oo caruurta la cararaayay meeshiina lama sii joogi karo arrimo cajiiba ayaa ka dilaacay oo iskuuladii alasaga soo dabagalay waxyaabaha ugu cajiibka badan oo haddadan een, sanadihii u dambeeyey muddo dheer horta jirtay een, een, l g t b-ga lgtbs plus hadda magacyadu waa tiro badan yihiin waa adiga waa nin nin guursanaayo een, laba naagood is guursanaayo aad u tiro badan yihiin marka waxyaabaha kusoo kordhay oo marka hadda ay waalidiintu ay walaacay ka qabaan waxa waaye waa soo xoogeysteen heer waxay marayaan hadda inay waxbarashadii een, iskuuladii inay soo galaan oo caruurtii yaryareed caruurta primariga ilaa sen- secondariga adiga dugsiga hoose ilaa iyo dugsiga dhexe dugsiga sare in caruurtii la yiraahdo meelaha een, iskuullada lagu barayaa marka arrintaas waa walaaca ugu weyn meesha meeshay ka haysataa waalidiinta caruurtoodii waxaynan ayagu u talagelin caruurtooda inay bartaan dhaqan ayna rabin caruurtooda inay qaataan oo matalan wadankii ama wadamada galbeedka ku soo batay ayaa waalidiinta wa- walaaca weyn ku haya sayidada maraykanka arrintan eh, sanadihii u dambeysay aaday usoo badatay ilaa hadda ilaa lix state ayaa ogolaatay in een, dhaqankaas taariikhdiisa looga sheekayn karo iskuullada oo caruurta dugsiga hoose een, ilaa iyo sare looga sheekayn karo si taariikh ahaana inay dadkani taariikh ahaan sidaan leeyihiin xilligaas soo bilowdeen waxaas yihiin bulshada ay ka mid yihiin in laga sheekayn karo ilaa iyo lix state ayaa ilaa hadda ogolaatay lixdaa state waxay kala yihiin hadda een, california colorado illinois nevada new jersey iyo oregon minnesotan hadda joogno waalidiin badan oo soomaaliya waxay aaminsan yihiin in waxaan la ogolaaday een, iskuullada laga ogol yahay in lagu barto waxyaabaha hadda walaaca keenaya waxa waaye eh, ma maqashi is-hoosgelis waa la isku hoosgeliyay ma maqashi Een, waxay ka faa'iidaysanayaan horta een, dadka wacyi- wacyigooda hooseeya daraaddeed Ha, soomaaliya aad u badanaa jirto oo arrintan walaaceeda daraaddeed waa la sheegay ala- waa lays soo galayaa la yidhi waxbarashadii iskuulladii waa layskugu yimid Een, arrintaa daraaddeed ayay waxay u carareen Een, kenya ilmihii loola cararayo maxaa laga faa'iidaysanaa da'dan yar maxaa lo- maxaa la rabaa da'dan ilmahan waa xilliga la bedeli karo ilmaha maskaxdiisa hadda tusaale ahaan gabar aan aan maama aan qaraabanahay ay dhashay aa waxaa lagu yiri sagaal ilaah ayaa jirto iskuulka loogu soo dhigay gabadhii gurigay timid markay iskuulka ka timid een, hooyadeeday ku tiri hooyo maxaa ii tiri hal ilaahaa jiro macalimaddu maanta waxay ii soo dhigtay sagaal ilaah hooyadii hooyo soomaali waa taqaanaa waa hanaaq yaa waxaas kugu yiri hooyadii gabadhii ay weerar ku qaaday hooyadii waxay tiri "Hooyo, is- hooyo isdaji waxay tiri een, macalimadda masar digri ay haystaa een, sagaal ilaaha jirtayna ay tiri hooyo adiga een, ii sheeg halka ilaah xaguu ku qoran yahay marka dood adagaa hooyadii dhex iyo gabadhii dhex martay hooyadii waxay noqotay in aakhirka inay iskuulka ay tagtay tiraad aniga gabadhan diin ha lay barayda ma dhihin een, cilmi kale ha lay baraan idinku soo diray marka arrintii turjubaana gabadhii ah, hooyadii loo ballamiyey macalimadii iyo maamulkii waxay arrintu gaartay waa laysku keenay aakhirkii marka turjubaan eh, qof turjubaan oo la keena xitaa wuxuu isku dayay arrintii inuu daboolo oo yidhaha si kale gabadh uu fahantay wax looma sheegin inuu tiri maamadii waxay ku adkaysay turjubaanka ruuxiisa in laga bedelo aakhirkii turjubaan kalaa la keenay Eh, turjubaankii kale wuxuu yidhaha gabadha wixii loo sheego run waaye macalimadii u sheegtana waa tana
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
hagaag xildhibaan ciid oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in mas-uul ka tirsan xukuumadda fadhigeedu uu yahay muqdisho uu dil ugu hanjabay haddii uu mar dambe ka hadlo shaqaalaha saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalka ee lagu dilo weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaanka oo ka hor hadlaya golaha baarlamaanka ayaa waxa uu sheegay in markii uu ka hadlay xubnihii ka tirsanaa dowladda federaalka ee lagu laayay amniyaddii dhowaan ka dhacday muqdisho uu la soo xiriiray mas-uul ka tirsan dowladda federaalka kaas oo ugu hanjabay in haddii uu mar kale ka hadlo arrimaha noocan oo kale ah uu toogan doono sidaa la socotaan meeshan waxaan ka soo jeediyey oon kaga hadlay dhibaato ka dhacday magaalada muqdisho oo ahayd in la galay kafeegii ku yaalay top cafe xildhibaanka ha ku wareerin eh, Oo dhalinyaro- bannaanka- xildhibaan si waan ku toosinayaa xildhibaanka ha ku wareerin eh, arrintan codsi soo jeesay baa jirtay ma idin sheegin Eh, daraada dhibaato la soo gudboonaaday qodob ajintaha ka bedelana cabashaa meesha ku gudbaysinaa buu yidhi ajintii maha waxa ka hadlaya dhibaato asig ku dhacday waa isaa ula socdaa Eh, bas okay gabagabayso walaalkay
Eh, waxaa jirtay in la galay top cafe oo dhallinyaro banooni fiirsanaysay iska damaashaadaysay la galay dad lagu laayay lagu dhibaateeyey ilaa iyo haddeena aan mas-uuliyad la qaadanin oo cid loo soo xiray cid xilki laga qaaday cid la dhibaateeyeysan jirin hawshiina ay si caadi isaga socoto markii aan ka hadlay oo meeshaan ka baxay ayaa mas-uul ka mid a mas-uuliyiinta dalkan howlahaasna qaabilsan uu taleefon iisoo diray asagoo sheegaya ugu yidhi al-shabaab miyaa tahay maxaa uga hadashaa dadkan dhimashadooda iyo dhaawacooda iyo dhibka jira waxaan ku yidhi al-shabaab maahay laakiin waxaan u danqanayaa dadkayga mas-uuliyada iga saaran waana matalaadii la ii soo doortay inaan ka hadlo arrintaas waxaa ku xigtay hadalkii ku xigay inuu ahaa maanta kadib haddaa ka hadasho madaxan kaa toogana waa ogahay inuu sii toogan karin tabarteedana uusan lahayn laakiin hadalkaas waa ka dhacay waana yimid marka waxaan rabaa maalin kalaa uga hadli doonaa sida guddoomiyaha uu sheegay may may uka ukaadi ukaadi taas taasaan uga baxaya anigana kolley waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay ninkan waa qurba jooga waa cabsanaya laakiin nin cabsada oo la cabsi geli kara inaan anina meesha ka qiraya maanta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
markanna waa dhigano muhiim ah oo ka mid ah dhiganayaashii dhowaan lagu soo bandhigay tartan ay qabatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dhiganahan oo lagu magacaabo al-iimaanu lawsad waxaa soo koobaya cabdulxayi oo ka mid ah ardaydii ka qayb gashay tartanka ay bishii tagtay qabatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد عام الحمد لله القادر القاهر الحكيم العزيز الناصر غالب من غالبه ومهلك من حاربه أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له أذل الجبابرة العتات والفراعنة البغاة أحمده على أن جعلنا من أمة أركان حقها مشيدة وأنصار هديها مؤيده وأصلي وأسلم على نبي الهادي إلى سبيل رشادي والمبلغ رسالته إلى عبادي والمجاهد فيه حق جهادي أما بعد waxaan u mahadcelinayaa allihii ina abuuray ee inagu galladay nicmooyinkiisa faraha badan taasoo ay ugu weyn tahay nicmat lislaam waliimaan allahaas oo suuro geliyey inuu qabsoomo tartankan ama bandhigan mahadnaq alla kadib waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha barnaamijka dhammaantood magacayga waxaa la dhahaa cabdilxay waxaan ka mid ahay ardayda dhigata jaamacatulqima kuliyatu shariica waxaan rabaa khulaaso kooban oo ku saabsan kitaab aada u muhiima inaan halkan kasoo gudbiyo kitaabkaasoo la yidhaahdo sharxu xadiidi jibriil calayhi salaam fi lislaam waliimaan walixsaan kitaabku wuxuu caan ku yahay oo loo yaqaanaa aliimaan alawsat kitaabku waxaa alifay sheekhii mutafaninka ahaa caalimka ahaa alimaam shaykhu lislaam axmed ibnu cabdilxaliim ibnu teymi oo dhashay lix boqol lixdan iyo kowdii hijriyada kaasoo geeriyooday toddoba boqol labaatan iyo sideedii hijriyada kitaabku waa kitaab ka hadlaya alasmaa waalaxkaam ama masaa'il alkufri masaa'il aliimaan waalkufr kitaabku wuxuu ka mid yahay kutubta ugu muhiimsan ee fanniga caqiidada sheekhu wuxuu ka alifay kitaabkan xadiidkii jibriil ee caanka ahaa su-aalihii uu weydiiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo jawaabihii uu ka bixiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam kitaabka wuxuu u qeybsamaa saddex qismi sidaan ka dheehan karnaba magaca kitaabka oo kale ah alislaam waaliimaan waalixsaan kitaabku wuxuu ka hadlayaa kow masaa'il asli ah labo masaa'il farci ah masaa-isha asliga ah waxaa ka mid ah kow qaybaha dadku ay u qeybsamayeen waqtigii nebiga sala allahu calayh wasalam sida mu'miniin kaafiriin iyo munaafiqiin labo ka hadalka nifaaqa calaamadihiisa iyo xukunkiisa saddex waxaa kaloo ka mida masaa-isha asliga uu kitaabku ka hadlay mas'alo la yidhaahdo mas'alatu liimaan oo ah asalka caqiidada mas'alada afaraad waa mas'alo ku saabsan in laga hadlo ixsaanka waxaan ognahay ixsaanku waa darajada ugu sarraysa ee qofka mu'minka uu gaaro marka laga soo tago intaas masaa'il ee aan kor ku soo xusay sheekhuna uu kitaabkiisa uu uga hadlay wuxuu si faahfaahsan uu u sharxay sheekha masaa-isha iimaanka si uusan kaga hadlin abwaabta kale ee caqiidada muhiimadda uu iimaanka leeyahay awgeed masaa-isha iimaanka sheekhan kitaabkiisa uu kaga hadlay waxaa ka mid ah masaa-ishu waa masaa'il aada u fara badan laakiin waxaa ka mid a kow qeexidda ama tacriifinta iimaanka labo darajooyinka iimaanka uu leeyahay iyo maraatibta ay qolo weliba ka galaan saddex iimaanka siyaadadiisa iyo nusqaantiisa yacni waxaan ula jeedaa iimaanka muxuu ku ziyaadaa muxuuse ku nusqaamaa mas'alada afraad waa mas'alada loo yaqaano mas'alatu listithnaa waxaana loola jeedaa ma u bannaan tahay qofka mu'minka inuu dhaho ana mu'minun in shaa allah mise un bannaano shan xukmu murtakib ilkabiira mas'alada shanaad waa mas'alo ka hadlaysa xukunka uu leeyahay qofka kabiirada sameeya mas'alada lixaad waa altalaasum bayna aldaahiri waalbaatin ama isku xirnaanta ka dhexayso daahirka iyo baatinka mas'alada toddobaad waa farqiga u dhexeeya islaamka iyo iimaanka mas'alada siddeedaad waa mas'alada ah in la sugo madhabka salafka ee ku aadan iimaanka sheekhu wuxuu aada kaga hadlay mas'alada camalka iyo meeshuu iimaanka ka joogo isagoo sheegay madhabka ahlusunna waljamaaca iyo madhabka ahlulbidac sida murjicada iyo qaybaheeda kala duwan muctasilada iyo khawaarijta intaas haddaan uga baxo masaa-isha iimaanka waxaa kale uu shiikhu ka hadlay masaa'il lkufri masaa'il lkufri waa masaa'il fara badan waxaa ka mid ah masaa-ishaas kow tanaasucu nnaasi fii musama alkufri dooda iyo kala qaybsanaanta ka taagan oo ay dadku ku kala tageen maxaa kufri loo yaqaanaa maxaa kufri loo yaqaanaa labo qeexidda ama tacriifinta kufri saddex asbaabta qofka lagu gaalaysiiyo afar waxyaabaha diidahaya qofka in la gaalisiyo kuwa la isku waafaqsan yahay shiikhu wuxuu ka hadlay islaamka waxyaabaha uu kaga hadlay waxaa ka mid ah xukmu man taraka arkaan alislaam xukunka uu leeyahay qofka ka taga arkaanta islaamka ama tiiriirka ama ka taga rukni ka mid a arkaantaas waxaa kale uu ka hadlay kitaabka al-ixsaan oo ah qismi ka mid a aqsaamta guud ee kitaabka ixsaanka waxyaalaha uu kaga hadlay waxaa ka mid a kow qeexidda ixsaan ixsaan maxaa la yidhaahdaa labo shuruudda lagu aqbalo camalka saddex ixsaan maxaa loo yaqaanaa marka la joogo cilmiga afar iyo in la ammaano ixsaanka lana sheego inuu yahay mid kulminaya acmaasha dhammaan kuwa muuqda iyo kuwa qarsoonba waxaa kaloo uu kitaab ka hadlay masaa'il farci ah masaa-isha farciga waxaa ka mid a kow sida inuu la munaaqashooday qaar ka mid a falaasifada iyo mutasawifada labo iyo in laga hadlo axaadiista sheegtay islaamka iyo iimaanka taasoo ah in la radiyo hadday shubho furaan fariiqda loonsan miisaadka waxyaabaha uu gaarka la yahay kitaabka oo cajiibka ah waxaa ka mid ah kow inuu sheego firiqda halkay ka soo bilowdeen iyo cidda aas-aastay waxay qabaan shubahaadkooda iyo in la radiyo si cilmiyeysan oo cadaalad ay ku jirto labo turxaan bixinta iyo kala dhigdhiga masaa-isha ugu dambeyn waxaan u sheegayaa qof weliba oo muslima inuu ka faa'iidaysto kitaabkan uu akhriyo waayo wuxuu ka hadlayaa mowduuc maanta taagan oo ah maxaa la dhahaa iimaan maxaa la yidhaahdaa gaalnimo yaa muslima yaa gaala yaa la nacayaa yaa la jeclaanaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
تحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق فقه بها وعقيدة ونوادر ورقائق وإلى الجوائز بادروا وإلى المعالي رافقوا وإلى المعالي رافقوا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
xildhibaan gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa soo jeediyey in uu iscasilo xasan sheekh isagoo sheegay in uu fashilmay muddadii labada sano ah ee uu xilka hayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la islahaa oday soomaaliyeed oo da' iyo waayo aragnimo iyo aqoon ay isu dhinnayn oo dalkan afar sano iyo dheeraad soo xukumay shan sanana mucaarad ah oo bannaanka taagnaa oo wixii shalay ka qaldamay arkay ayuu ahaa wax buu toosin doonaa dowladnimaduna halkay joogta ayuu ka sii wadi doonaa ayaa la wada aaminsanaa dhammaanteen laakiin maanta waxaan aragnaa cadaalad darrada ka jirta dowladnimada dhexdeeda xataa wasiirre magacaaban oo wasiirre ku magacaaban inaysan xilkay ku magacaaban yihiin go'aan ku qaadan karin in mashruuc iyo hal shaqaal hadday qaadanayaan madaxtooyada amarkeeda lagu samaynayo oo wasiirku u qasban yahay waxaan la soconnaa sistamkii dowladnimada ee saddexda hay-adood isxisaabinaysay in meesha laga saaray oo hal xafiis oo madaxtooyada hoostaga dhammaan laga dhigay waxaan la soconnaa dhammaanteenba dalkii maanta meel kasta inay dagaallo sokeeye ka aloosan yihiin waxaan la soconnaa dagaalkii shabaab oo aan hore u sheegnay qorshola'aan iyo aragtila'aan in lagu galay halku uu maanta tahay oo ku soo dhammaaday hubkii iyo rasaastii dowladda ay arrinkaa ay ku taageertina maanta beelihii iyaga isu haystaan dalku wuxuu ku sugan yahay khatar ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegay inad dalkaa badbaadiyaan madaxweyne xasan sheekhow runtii waxaa weeyaan waxa kuu haray hal legasi inaad ka tagto oo keliya halkaasna wuxuu yahay oday da' baad noqotay dalkana god baad ku riday iscasil xilkana isaga deg intaasaanu leennahay insha allahu tacaala ajandahan maanta gudbinnay khatarta amni iyo jiritaan ee dalka uu ku sugan yahay xataa xuduud beenaadii maanta muran iyo maxaanku rahdaa la geliyey qabyaaladdu maanta waxay maraysaa heer bilowgii sagaashameeyadii in dadku ay jufojufo isu hobeeyaan xabadduna jufojufo ay difaac isugu jiraan madaxweyne waad ku fashilanta hoggaanka dalka legasi ha kuu noqoto noqo madaxweynihii koowaadii afrikaan ah ee ku fashilmay hoggaanka dalka iscasile noqo intaas legas intaas bas ka dhigo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo axmirayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas yuu fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم